subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabahaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa beenisay in dib ay uga laabatay dacwadda badda ay ku maalgelinaysay ama ay muran kale gelisay dowladda kenya dowladda dalka turkiga ayaa war ka soo saartay tillaabadii dowladda soomaaliya ay dib ugu soo celisay xiriirka kala dhexaysa kenya midooda afrika ayaa madaxweyne hore usoo magacooday ergeyga gaarka ee soomaaliya kala shaqayn doono arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka maamulka gobolka banaadir ayaa la kulmay qoysas caroorkooda ku waayay roobab saacadii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka tacsideeyey geeridii ku timid xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulan looga hadlayey xaaladda guud ee dalka la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ayaa hoygiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee dalka xilli ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka maamulka hirshabeelle ayaa dadaal ugu jira wax ka qabashada dagaalbeeleedyo kusoo lalaabtay deegaanada maamulkaasi qoysas horleh ayaa ka barakacay deegaano laga cabsi qabo inuu ka sameeyo waa fatahaad webiga shabeelle militariga dalka mayanmar oo wajahaya mudaharaadyo looga soo horjeedo afgembigii talada looga tuuray madaxweynayaashii hore dalka iyo kooxa yuhuuda oo weerar ku qaaday masjid al aqsa waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha shanaad sanadka laba kun labaataniyo koo kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii oo fisan dowladda soomaaliya ayaa beenisay in dib looga laabtay dacwadda badda ee muran gelisay kenya iyadoo dhowaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay soo celisay xiriirkii kala dhexeeyey dowladda dalka kenya ayaa warar baraha bulshada isu waday waxa ay sheegayeen in dowladda soomaaliya ee dib uga laabatay heshiiskii ahaa dacwadda badda ay muranka gelisay dowladda kenya taasi oo loo gudbiyay maxkamadda caalamiga adduunka ee i c j ama cadaaladda adduunka ee loosoo gaabiyo i c j maxkamadda cadaaladda i c j ayaa dhowaan qaaday dacwadda kiiska badda ee kala dhexeysa soomaaliya dhigeeda kenya iyadoona dacwadda soomaaliya u gudbisay dhigeeda maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j warar ilaa shalay la waday ayaa sheegaya in xereerka diblomaasiyadeed ee soomaaliya ee kenya ay weliba xigto arrinta ku aadan badda oo la sheegay in xal ay ka gaari karaan dowladaha soomaaliya iyo kenya iyadoo madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo la filayay inay aaday ama inuu aadi doono magaalada dooxa isagoona halkaasi kula kulmi doono madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyadoona xal laga gaari doono arrinta badda kenya waxaa gebi ahaanba wararkaasi been abuur ku tilmaamay mahdi maxamed guleed qadar madaxweyne kuxigeen waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ma dowladda federaalk soomaaliya waxa uunu carabka ku adkeeyey in ay arintaasi wax kama jiraan tahay dacwadda badda soomaaliya iyo kenyana ay hortaala maxkamadda caalamiga ee i c j ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guleed qadar oo sii hadlayay ayaa carabka ku dhuftay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee loo soo gaabiyay i c j ay ka sugi doonaan go-aankeeda kama dambeysta ee ku aadan dacwadda badda ee kala dhexeysa kenya iyadoona dacwaddaasi keliya ay ka qeyb gashay doodeeda dowladda soomaaliya oo keliya iyadoo kenya dhinaceedana gebi ahaanba iska diiday ama diiday inay ka qeyb gasho sababo la xiriira faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban shan iyo tobankii bisha maaj ilaa iyo sagaal iyo tobankii bisha maaj ayaa la qaaday dacwadda badda ee kala dhexeysa dowladaha kenya iyo soomaaliya iyadoona kenya ay kasoo qeybgelin doodii ahayd dacwadda badda ee soomaaliya iyadoona sheeganaysa badda ay leedahay soomaaliya kenya ayaa siyaasiyiin badan oo caalamka iyo weliba kuwa soomaalida waxay aada ugu dhaliilayaan in si awood ay ku sheeganayso bad soomaaliya iyaeda ahayd kaasi oo rabso inay ka furmugaxsato si awood ay ku dheehan tahay oo ay ka faa-iideysto qaran waa dowladnimada gabowday ama weliba haatan dib usii dhacaysa ee soomaaliya iyadoo dowladdu hogaamiye maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xilweyn iska sortay qaabkii loo soo celin lahaa badda ay muranka gelisay kana kana garoowsatay in dowladda kenya ay weliba gebi ahaanba boob ku sameyso badii ay lahayd soomaaliya waxaana dowladda federaalk soomaaliya dadaal weyn ay ugu jirtaa siday gacanta kugu soo dhigi lahayd dowladda kenya oo sheeganaysa bad ay leedahay soomaaliya dowladda dalka turkiga ayaa soo saartay ama war ka soo saartay tilaabadii dowladda soomaaliya ee dib ugu soo celisay xiriirka kala dhexeeya dowladda kenya iyadoo dhowaana dowladda soomaaliya ee xiriirka soo celisay ama usoo celisay dowladda kenya taasi oo lagu sababeeyey in dowladda soomaaliya ee gebi ahaanbay soo celisay xiriirka kala dhexeeya ama xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dhigeeda kenya ayaa waxaa warar soo baxaya ay sheegayeen in kenya weli ay ku adkeysanayso arrinta ku aadan dacwadda badda waa dacwadda kala dhexeysa baddii arrimo ku aadan dowladda dalka turkiga oo ayaa waxayna sheegtay inay si aada usoo dhaweyneyso tilaabadii ay qaaday dowladda soomaaliya ee ku aadan arrinta badda waa arrinta ku aadan baddii weliba arrin kastaoo ku aadan xiriir soo celinta dowladaha soomaaliya oo muddo ku dhow lix bilood ee weliba afkooda juuq qabay labada dowladood ayaa isku haystay arrimo badan oo ku saabsan arrinta diblomaasiyadda iyo weliba arrin ku aadan badda iyo weliba siyaasadda soomaaliya oo la sheegay in ay weliba shaki ay gelisay soomaaliya ayaa waxa ay ka taagneed marxalad kala guur oo ku saabsan siyaasad xumi soo wajahday waxaana kenya ay ka faa-ideysanaysa arrintaas iyadoo duulaan qaawan ku haystay qarannimada dowladnimada iyo weliba saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya laaluushiisa iyadoo gacan ama waliba gacan ka geysanaysay dib u dhibiskii qarandumiska soomaaliya waxaana kenya si aada loogu dhaliilayay in ay aada uga soo horjeedo midnimada iyo weliba qarannimada soomaaliya iyadoona si aada loogu dhaliilaya kenya in ay dooneyso in ay weliba fashiliso arrin walba oo ku aadan soomaaliya xaaladeeda iyo doorashooyinka soomaaliya waxaana kenya ay waday qorshayaal ay ku damacsan tahay qaabka isaga ku horkeeni lahayd mas-uuliyiin ka wada tirsan dowladda soomaaliya dowladda turkigana waxay si aada usoo dhaweysay dowlada tilaabadii dowladda dhowaan waa dowladda soomaaliya oo dhowaan ay qaadi taasi oo dib ugu soo celinaysay xiriirka kala dhexeeyay dowladda dalka kenya iyadoona kenya iyo soomaaliya si aada isugu dhacsanaayeen waxyaabo kala duwan oo ku aadan siyaasadda diblomaasiyadda iyo weliba arrinta badda oo kiis xoogan u kala dhexeeya labada dowladood kenya ayaa waday bilihii u dambeeyey faragelin qaawan ay ku sameyneysa dhigeeda dowladda soomaaliya kaasi oo dowladda soomaaliya kaashaanka u daruurtay in weliba hadal walba oo xanafliga kasoo yeerta dhigeeda kenya ay jawaab kulul ka bixineysa kaasi oo ay ku dhagrayso midnimada iyo weliba jiritaanka soomaaliya waxaana kenya ay wadaa qorshe ay ku burburineyso ama ku kala duweysa siyaasiyiinta kaasi oo ay dooneysa inay weliba kukala aragtiduwanaas ama ay ku kala aragtiduwaneyso dowladaha waa siyaasiyiinta isku mandaafsan siyaasadda soomaaliya iyadoona siyaasiyiintii mucaarad dhowaan ka tanaasulay arrinta ku aadan lafsafashada dowladda dalka kenya iyadoona sheedo soomaaliya iyo weliba qof walbao shacab soomaaliya siyaasiyiinta dhammaan loogu baaqi in hal mid looga soo wada jeesto dowladda dalka kenya oo duulaan ku ah qarannimada iyo weliba midnimada soomaaliya maamulka gobolka banaadir ayaa la kulmay qoysas caruurtooda ku waayay roobab saacadihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir saraakiil ciidan ayaa dhowaan waxa ay booqdeen xaafadihii dhowaan uu roobka ba-an ka daaya kaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal degmada wadajir ee gobolka banaadir oo shalay ka dhacday marxalad aada u adag iyo weliba ay ka naxeen shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir siima degmada wadajir ee gobolka banaadir halkaasoo hal mar ay ku geeriyoodeen labiyo toban caruur ah kuwaas oo weliba sheegay inay danyar ahaayeen ayaa baaqi loo diray maamulka gobolka banaadir waxay isla xalayba ka jawaabeen iyadoona gurmud ugu tegay shacabkii waxyeeleysay roobab mahiigaan oo saacadii lasoo dhaafay ka daayay degmooyinka gobolka banaadir siima degmada wadajir ee gobolka banaadir kulan wada fariista ama wada fadhiga oo gudoomiyaha gobolka banaadir la yeeshay qoysaskii caruurtooda shila ku waayay roobabkii mahiigaanka ayaa waxa uu alle uga bariyay inuu samir iimaana ka siiyay caruurtii ka geeriyood waxaana maamulka gobolka banaadir ay ugu deeqeen lacago ay ku raadsanayaan meel ay gabad kaga dhigtaan dhibicda roobka
dadkii waaweyna biya halkaas u maraayeen marka ciyaarka dhulka laga soo caruuriyey wax dabaal yaqaana galeen iyo qof walba ma geli karin meelada dabaansha yaqaan waxaa soo aruuriyeen iyo duqooshiina ku jireen ciyaara ku jireen duqooshiin qaar sokor kusoo kacday iyo qaarada isbitaal lagula jiro ciyaarkan way wadhanteen
marka biyahaas marka meeqaa ku dhamatay biyaha ana ahaan sideedi shan caruura iga dhamatay afar wiil iyo hal gabar iga dhamatay annagana ka maamulahaan wixii aan idinla- idinku tari karin waa idinku taraynaa Eh, samri iibaan dhaladii siiya caruurta bal dadaalka badiya biidni illaah Eh, saasaan isku ognahay wax yaroo kaalmo ah ayaan idin keenay saasaan idin siinaynaa haddii alla idin wixii oo yacni ama eh, ha ahaato eh, ilmaha nafaqadoodii ama ha ahaato yacni hooygii eh, waxyaabihii uun roobka aad dabaad uga dhiga lahaydeen waxyaabahaas u kaashada biidni illaah tacaala
si kastaba hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kusoo aadaya iyadoo rabab mahiigaan ay shalay ka dayeen degmooyinka qaar ee gobolka banaadir iyadoo weliba cabsi xoogan laga muujinayo in halkaasi rabab kale ay ka dahan kuwaasoo qaadi kara guryo iyo weliba dad danyaroo halkaasi si aada uga sugan maamulka gobolka banaadir ayaa wada qorshayaashii ugu dambeeyey ee looga hortagayo fatahaadaha uu sameynayo xaafadaha kala duwan ee roobabka kuwaasoo la sheegay in roobab goobtii loo gooyay ay kasoo fakanayeen kaasoo ci- maamulka gobolka banaadir ay dhagaxaano u dhigeen iyadoo ay ka duulayaan in uu weliba roobkaasi uu weliba ku fataho xaafadaha gobolka banaadir shalay ayay ahayd markii degmooyin qaar ay ka mid tahay degmada wadajir ee gobolka banaadir uu ka da-ay roobab mahigaana kuwaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyey geeridii ku timid xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay ahayd markii ka- ama ay weliba ka tacsiyadeeyeen geeridii ku timid xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanadii ugu dadaweynaha ee soo maray baarlamaanka soomaaliya haatanna ka tirsanaa xildhibaanada ugu daaweyn kuwaasoo si aada loo ixtiraamo ayaa shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya allah u naxariistay xildhibaan cabdulaahi ismaaciil ayaa waxa uu soo noqday mas-uuli hore oo ka tirsanaa dowladda soomaaliya isagoona soo noqday wasiire iyo weliba ra-iisul wasaare ku-xigeenaha dalkana soo hogaamiyey waxaa lagu xasuusan doonaa xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil kaalinta weynaa oo ku qaatay miisaaniyadda kaalinta miisaaniyadda lahayd oo ku qaatay ama uu ka garowsaday dowladnimadii jiritaanka soomaaliya isagoona si aada u- weliba isagoona si aada ugu dadaalay jiritaanka soomaaliya waxaana dowladda soomaaliya la sheegay in uu soo qaaday tilaabooyin horumar leh kaasi oo ku saabsan arrimo badan oo ku saabsan qaabka soomaaliya iyo weliba horumar u gaari lahayd isagoona kasoo taliyey ama kasoo shaqeynaya siyaasadda soomaaliyana la sheegay inuu ku dhex jiray muddo ku beegan lix sano lixdan sano waa muddo ku beegan lixdan sano xildhibaan xasan yare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay geerida marxuum cabdulaahi sheekh ismaaciil oo ahaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyana ka mid ah xildhibaan xasan yare ayaa sheegay kaalinta muga leh oo kasoo qaatay dowladnimada iyo jiritaanka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi isagoonoo sheegay in muddo lixdan sana ah kusoo guda jiray dowladnimada soomaaliya kana soo shaqeynayay dowladda soomaaliya xildhibaan cabdilaahi sheekh ismaaciil wuxuu ahaa allah u naxariiste ee, nin taariikh dheer kule soomaaliya wuxuu ahaa xildhibaanada ugu cumri dheeraa ee soo mara iyo siyaasiyiinta ugu cumri dheeraa ee soomaaliya soo mara lixdankii shaqaalihii rayidka ee baarlamaanka ayuu ayuu ka mid ahaa wasiir mudadiir buu soo noqday xildhibaan federaal buu soo ahaa Een, isbedeladii soomaaliya ka dhacay een, soddonka sano dhan siyaasiyiinta la dalabka u ah uu ahaa nin doodaha baarlamanka een, si cilmiyeysan uu hufan uga qayb qaato uu ahaa nin een, een, aniga nin dhalinyaraan ahay nin oday aho ay aragnimadiisaan ka faa'iidaysano uu ahaa nin sheekowday aan leenah uu ahaa nin wuxuu ahaa een, een, aada u afgaaban een, laakiinse een, khibrad iyo aqoon iyo maskax ay ku aragtahay uu ahaa janaifa tusaalaha ka waraaba wallaahi een, wasiiro dhowr kala duwan wasaaradan uu soo qabtay een, xilli ugu adkaana wasiirka xilli dowladda cabdullaahi wasiirka arrimaha dowladda uu ahaa Een, wadahadaladii een, een, een, een, soomaaliya iyo markii een, een, een, asmarana qayb weyn buu ku lahaa Een, dowlad dhirka soomaaliyana qayb weyn buu ku lahaa guddiyada baarlamaanka iyo isku soo jiidka baarlamaanka iyo labada aqalna qayb weyn buu ku lahaa dib u heshiisiintana qeyb weyn buu ku lahaa shabeellada hoose ee dhulkaas marka nin wuxuu ahaa baarlamaanka dadka odayaasha asaga iyo jawaari ninka jawaari asaga laisku misaala ayuu ragga loo xasuusan doonaa inuu ahaa nin dee dalkiisa usoo shaqeeyey lixdanka waa garan kartaa lixdanka ilaa hadda nin ku dhex jiray siyaasadda soomaaliya inuu ahaa nin oo oo oo aqoontiisana aada u sarreysa uu ahaa nin ninka weyn iyo ninka yar iyo ninka madaxaadka oo la fadhiista ayuu ahaa nin dadka isku jiibuu ahaa nin aaminsan buu ahaa dadku inay fikir iyo aragti isku qanciyaan ayuu ahaa marka nin iskuwadlana wuu ahaa nin oo oo oo darajaadka soo gaaraana ka garanaysaa marka sidaana wuu ahaa hadda dabni aad u weyn u garan kartaa lixdankii shaqaalaha rayidka baarlamaanka joogay turjuwaanada ugu muhiimsanaa ka mid ahaa
si kastaba sheekh xildhibaan sheekh waa xildhibaan ismaaciil sheekh cabdulaahi xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil ayaa shalay waxa uu ku geeriyooday magaalada muqdisho isagoona eheladiisa inoo sheegeen inay u geeriyooday xanuunaha aye laakiinna sababa ayna ku sheegin wuxuuna sheegay in lix bilood ay ku xanuusnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ee ehelada marxuumka oo aan xiriir toosa la sameynay horeysyaana la qaadanay waxay inoo sheegeen in lix bilo oo lasoo dhaafay oo xildhibaanka ku xanuunsanayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isagoona bilooyinka u dambeeyey caafimaad helay waxaana shalay sheegeen in dhimashadiisa ka horeysan wax ku ogeyn xanuuna isagoona sheegeen in ay la soo booda ama kusoo booday xanuun ku darisay oo soo wajahay xaaladiisa caafimaad taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa hoygiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee dalka waxayna ka wada hadleen arrimo ku saabsan amniga guud ee doorashooyinka soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal xijaar ah oo kulan kula qaatay hoyga magaalada muqdisho uu ka degan yahay xasan sheekh maxamuud ayaa waxay ka hadleen arrimo ku saabsan amniga musharaxiinta iyadoona taliska booliiska soomaaliya wuxuuna si aada ugu dhiiriyey qaabka dowladda federaalk soomaaliya weliba taliska booliiska ay uga qeyb qaadanayaan amniga doorashooyinka dalka xijaar ayuu waxa uu ka dalbaday xasan sheekh maxamuud in ay sugaan amniga doorashooyinka iyo weliba amniga murashaxiinta dalka oo laga cabsi qabo in weerar kala duwan marar kala duwan ay ku qaadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda ayaa in badan waxa ay weerare ku qaadeen hoyga ee magaalada muqdisho ka degan yihiin musharaxiinta iyo weliba xilalka madaxweyne ee soomaarey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya xijaar ayaa waxa uu dhankiisa madaxweynihii hore dalka uu ku sheegay in ay ka sugi doonaan amnigooda iyo weliba amniga doorashada soomaaliya isagoona taliya xijaar si aad carabka ugu adkeeyay in ay habeenii maalin u taagan yihiin sugitaanka amniga doorashooyinka amniga murashaxiin iyo amniga siyaasi walba oo soomaaliyeed iyagoona sheegay in shacabka soomaaliyeed ay si aada u ilaalinayaan amnigooda maadaama la galaya xili doorasho ay laga cabsi qabay in weerar kala duwan ay sameeyaan ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab si kastaba xaalada siyaasadeeda soomaaliya ayaa ah mid digan iyadoo kalamo jeerjeer ay ka soconayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhanka kale waxaa xalay kulan ku qaatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed muqo muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish iyo weliba madaxweynaha maamulka galmudug waa madaxweynaha maamulka galmuduge axmed cabdikaariye qoorqoor axmed cabdikaariye qoorqoor iyo weliba madaxweynaha waa gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa si aada waxay kaga wada hadleen xaalada guud ee dalka iyo arrimaha ku saabsan khilaafyadii hareeyey doorashooyinka iyo weliba muranadii siyaasadeed ee ka taagnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo weliba madaxweynaha maamulka galmudug ayaa horeyn waxay isku soo hadalqaadeen magaalada muqdisho xaalada guud waxaana uu sheegay in xaalada guud ee muqdisho ay mid ahayd mid tahay degan iyadoo maalmo u dambeeyey degmooyinka degmooyinka gobolka banaadir qaarkood ay kala xirnaayeen kuwaasi weliba godood ciidan ay ka sameeyeen ciidamadii kasoo horjeeda mutakororsiga hay-adaha kala duwan ee dowladda dowladda soomaaliya ayaa dadaal weyn geysay sidii ciidamadaasi looga bixin lahaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo shalay gebi ahaanba ka saartay muqdisho waxaana taasi ku su-aaleysaa in hadda xaalada siyaasadeed ay tahay mid degan iyadoo wax cabsi aan laga qabin in dalkan ay doorashadeeda qeylqeyl gasho iyadoona la filayo in doorashada soomaaliya ay tahay ama ay noqoto mid weliba laisku afgartay taasi oo ku dhacday shii hesiisa maadaama xal laga gaaray khilaaf ku aadanaa doorashooyinka soomaaliya iyadoona dowladda soomaaliya uu hoggaan ku hayo maxamed cabdulaahi farmaajo gebi ahaanba ka laabatay arrimo ku aadanaa doorashooyinka soomaaliya weliba muddo kororsi labayo tobanka bishan ay dhowaan sameeyeen baarlamaanka soomaaliya iyadoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu dhowaan saxiixay si kastaba kulamada ka socodaya magaalada muqdisho ayaa waxaa heegan loo gelinaya ama dadaalo loo gelinaya sida xal waarta looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka midooda afrika ayaa madaxweyne hore usoo magacaabay ergey gaar ee soomaaliya kala shaqeyn doono arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka midooda afrika ayaa waxa ay ergey usoo magacaaday madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda dalka ghana join dramari join dramani oo hore usoo noqday madaxweyne hogaamiyey dalka ghana ayaa midooda afrika waxay usoo magacawday ergeyga gaarka ee kala shaqeyn doona soomaaliya arrimo badan oo ku saabsan doorashooyinka soomaaliya join gadrami ayaa loosoo magacaabay inuu soomaaliya kala shaqeyn doono arrimaha doorashooyinka dalka khilaaf xoogan ka taagan join dramani oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in weliba soomaaliya oo kaalin weyn oo ka qaadan doono sidiis ugu keeni lahay weliba si xal waarta looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka kamuusan dheeraan xilka loo magacaabay waxa uu sheegay in waajibaadkii loo igmaday uu gudan doono gudahaan waa naga intaa warkay aad kala socoteen radio simbe nabadgelya